barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka f emyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal waa talaado lixda bisha juun sannadka laba kun toddoba-iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya ibraahim daandurey anigoo ah jacfar kuukaad
qodobada aan dhegaystayaal barnaamijka idin haynana waxaa ka mida dalka jabuuti oo dad badan ay xagaa baxayaan xilliga ramadaanka oo aada u kulul horta bisha rabadaan uma iigu muhiimsan anig ahaan inaan kuleylka aan ka yar baxo sababtuna wax kale maaha waan karaa inaan dalka dhexdiisa meel ka mida uu qabo waan heli karaa aan ku xagaabaxo waan jeclaa inaan ku xagaabaxo laakiin waa dalka dhexdiisa un dadku waa dadkii uun dhaqanku waa dhaqankii uun laakiin meel ka duwan meesha aad ku nooshay ama aad ku barbaartay inaad soo aragto waa muhiim
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan qodobadii warka dunida ugu waaweynaa qaar ka mida
wasaaradda garsoorka ee maraykanka ayaa sheegtay in xabsiga la dhigay qof ka tirsanaa shaqaalaha dowladda qofkaasi ayaa waxaa lagu eedeeyey in macluumaad sir ah uu u gudbiyey mid ka mid a bogaga internetka ee wararka baahiya xarigga qofkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmay iyada oo maalin ka horna uu boggada intercept u sheegay in ay soo gaareen macluumaad sir ah oo muujinaya in dowladda ruushka ay isku dayday inay jabsato xogta la xiriirta hannaanka diiwaangelinta codbixiyaasha ee maraykanka ka hor intii aysan doorashadu dhicin f b i-du waxay sheegtay in haweeneyda la xiray ay iyadu qiratay dembiga lagu soo eedeeyey
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goor dambe oo isniintii shalay taati weerarkiisa ku soo qoray baaq uu ku doonayo inuu ku soo cusboonaysiiyo amarkiisii uu soo gelidda maraykanka kaga mamnuucayay dalal uu ugu yeeray kuwa halis badan wuxuuna ku sheegay dadaalka uu arrintaasi ugu jiro mid quman marka dhinaca siyaasadda laga eego madaxweynuhu waxa uu go'aan togan ku tilmaamay in soo gelidda dalkiisa laga mamnuuco dowlado halis badan sida uu sheegay loomana baahna buu yidhi hadallo siyaasadeed oo aan u adeegaynin badbaadada dadkeenna hadalka trump ayaa daba socda qoraal kale oo uu bartiisa twitter-ka soo dhigay goor sii horreysay oo isniintii shalay ah kaasoo uu mas-uuliyadda go'aankii ay maxkamaddu ku diiday amarkiisii fulineeda uu wax ka beddelka ku sameeyey dusha kaga tuuray wasaaradda garsoorka maraykanka
ramadaan mubaarag ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halka aad weli nagala socotaanna waa washington magaalada jabuuti oo aada u kulul bilaha juun ilaa iyo sebtembar ay badi dadka waxa ay halkaasi ay kaga xagaa baxaan wadamada deriska ah iyadoo kuwo kalena ay aadaan meelo kale oo isla dalkaasi jabuuti ka tirsan balse jawigoodu uu ka qabow yahay magaalada caasimadda ee jabuuti wariyaheena v o a sagar siciid faarax ayaa
dalka jabuuti waxaa guud ahaantii ka bilowday oo la galay xilligii xagaaga ee kulaylka waxaana dadku ay tagaan qaarkood oo ay u xagaabaxaan waddamo kala duwan haddaba markay noqoto dhallinyarada dalka jabuuti oo ah dadka xagaabaxa kuwa ugu badan ayaa waxay kala aaminsan yihiin fikrado kala duwan qaar ka mida dhallinyaradaasi ayaa waxay aaminsan yihiin inay fiican tahay in lagu xagaabaxo gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka jabuuti ee qabow halka qaarna ay aaminsan yihiin in loo xagaabaxo meelo kale si aad uga soo faa'iidaysato waxyaabo kala duwan waxaana ka mid a dhallinyaradaasi daaha iyo cabdulaahi waxaana hadalka ku hormaraya cabdulaahi oo ka mida dhallinyarada aaminsan inay fiican tahay in lagu xagaabaxo gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka dhuqabo waan leenahay wata laakiinse dadkan reer jibti ma ogo in maraykanka dhuqabo waan leenahay inuu qof ku xagaabaxo waddankiisii oo la baro gobollo qabo inaan leenahay calsbiix dhaayi caasaama yuubaki harta dhulkaa dhab waa qawow marka weelar u dhigmaan qawowga hijiraan kale looga xagaabaxay marka waxaan leeyahay anigu ha loo xagaagbaxo dadka reer jabuuti hana la baro dhallinyarta ciyaalkeer ha bartaan waddankooga casaamo ma garanayaan dacis iyo baagan ma garanayaan hohol ma ma garanayaan ma garanayaan dhaay ma garanayaan ku yar haddaa weyd soo tiraad ma garanaysa dhaay soo ogta ma garna ku ornaya casaamo ma garna ku ornaya calsiif ma yaqaan ku leeyahay markaa ku xagaagbaxaan baa leehay dhallinyarta waalidada waxaan kula talinaya inay ku xagaagbixiyaan hijiyada aan leenahay halkaa ku xagaabax maan leehay waxay ku oranayaan dee aan waxaan ku xagaabaxay gabiiley carabsiyo hargeysa ku sheegaya dheradhe baan ku xagaabaxay adisaba naasireed ku leeyahay laakiinse aan waxaan leeyahay calsibix aan ku xagaabaxaa dakhligaan ku bixin hijiyadaha wadanaha kala ku bixin waddankeena ha ku soo noqdo dhaqaalaha dukaanada ganacsiga hijiyadaha kor buu kacaa imika calsibix oo kale abriil lama helo aqalo waa la buuxiyaa aqalada buuxsamaan waxaan ka codsanayaa dowladdeennan jabuuti inay aqala noo dhisto oo aqala loola maqsina oo lagu xagaabixiyo dadka rejibtu ee bishii ka qaadan karayar dowladdeena waxaan leenahay guryaha noo dhisaan casaamo iyo yoobabki iyo dhaa iyo ha noogu dhisaan guryahan leenahay si rejibtu ugu xagaabaxaan waxa u roon dadka rejibti haddii ku xagaabaxaan hijidaha waxaa biiraya dhaqaalihii dukaanadii baa ganacsigii baa biiraya iyo sirbadihii baa biiraya marka dakhliga naga galaya waddan kaloo shisheeyaa inuu naga galo waddankeena dhexdiisa xitaa waxaan labada qof ee lamaanihii ayaa kala fogaanay marka waddan kale u baxo etoobiya oo kale waxaa ku dhacaysa dhib saahida baa gooday ii soo tirxaabi waxaan bay igu dhacay dhibtaasaa imanaya laakiinse imikao kale casaamoo kale habeen khamiistaan tegi sabtida reerkayaan la soo fadhiya waa soo kala noqon calsibix saasi leeg dhaay saasi leeg marka waxay u fududahay labada qof is qabta ayaba u fududahayba inay usoo dhowaadaan gobolkooda cabdulaahi horta bisha rabadaan uma iigu muhiimsan aniga ahaan inaan kuleelka aan ka yar baxo waxaan islahayna inaan etoobiya aan kusoo soomo sababtuna wax kale maaha waan karaa inaan dalka dhexdiisa meel kamida uu qabo waan heli karaa aan ku xagaabaxo waan jeclaa inaan ku xagaabaxo laakiin waa dalka dhexdiisa un dadku waa dadkii un dhaqanku waa dhaqankii un waa dad aan isnaqaano isdhexgalnay laakiin meel ka duwan meesha aad ku nooshay ama aad ku barbaartay inaad soo aragto waa muhiim sidaa darteed ayaan bal isleeyahay etoobiya gaadh dirdhaboo kale aad yartegi harar baad tegi kartaa jigjiga naasareed adis ababa dhabraseed dhul badan oo aad maqli jirtay ayaad uga faa'iideysan kartaa muddada aad fasaxa haysato inaad soo aragto oad soo daawato dad badan baad kusoo baran kartaa sidoo kalena iyo dhaqamo kala duwan sidaan hore usoo sheegay dalka dhexdiisa waa dalku waa dalkaygii waan soo arkayna dhul badan oo ka mid a sidaa darteed maadaama oon arkay ayaa igu kalifaysa inaan soo arko meel kale oo ka duwan dhulkii aan horey u arkay si aan usoo bartay iyagana oo dee haddeeto laygaba sheekeyndey
meel kaloo kuu qorshayso inaad tegi lahayd sida turkiga waa iska tigi kartaa masar inkastoo dee meelaha aada usii fogfog ay ku xidhan tahay dhaqaalaha uu qofku haysto inkastoo aad jeceshahay inaad ku xagaabaxda turkiga haddaad dhaqaalihii aad hayn kuma xagaabixi karaysa dad baa matalan faransiiska ku xagaabaxa dad baa maraykanka ku xagaabaxa waa ninba dhaqaalihiisa
warbixintaasna waxaa jabuuti noogu soo dirtay wariyaheena v o a sagal siciid faarax duhur wanaagsan ramadaan wanaagsan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington
waa hagaag dhegeystayaal ramadaan kariim halkaad weli nagala socotaanna waa washington magaalada boosaaso waxaa dhowaantan laga hirgeliyey mashruuc lagu quudinayo kumanaan qof oo xilliga afurta inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan howshan ayaa la sheegay inay gacan ka geysanayaan dowlado dhowr ahoo kharashka ku baxaya ka qayb qaatay halka dhalinyaro badan oo soomaali ahna ay qaybinta afurkaasi gacan ka geysanayaan wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso kasoo diray mashruucani qaybta ugu weyn waxaa ka qayb qaadanaya markaska boqor salmaan ee boqortooyada sacuudi arabiya waxaana fulinaysa hay-adda i o c oo ay ku bahoobeen ilaa iyo konton iyo toddoba dowladood oo muslim ah wuxuuna socon doonaa ilaa iyo dhammaadka bisha barakaysan ee rabadaan munaasabad kooban oo lagu daahfuraya mashruucaasi afurintiisa qaybta puntland waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan puntland xildhibaano iyo weliba marti sharaf kale culamaa udiin ugu horeyn sheekh axmed yuusuf daad oo ka mid ah culamaauddiinka puntland ayaa ka hadlay faa'iidada ay leedahay bisha barakaysan ay rabadaan ninkii wax siiye bishaan kaga faa'idaysto waa bishii la yidhi wanaada munaadin yaa baaqi alkhayr aqbilhu wayaa baaqish aqsirhu walilaahi cutaqaa'u min annaar wadaalika kullu leyl waa bishii ilaahay naarta ummadda ku xoranay shilinkaaga yar naarta isaga xoree madaxa mashruuca hay-addaasi fulinaysa afurinta dadka sooman axmed faarax muuse ayaa sheegay inay ka jawaabeen baaqii ka soo baxday madaxda soomaaliyeed islamarkaana ay afurin doonaan dad ka badan hal milyan oo ku sugan guud ahaanba soomaaliya oo idil mashruuca afurinta dadka sooman kaasoo lagu afurinayo dad gaaraya hal malyan iyo boqol kun oo qof soomaaliya oo dhan afurkaas waxaa qaybta ugu weyn ka qaatay oo fulinaya markaska boqor salmaan boqorka dowladda sacuudiga waxaana fulinaysaa hay-adda islaamka ay ku bahoobeen oo ay ku hoos jiraan konton iyo toddoba dowladood waxaan maanta aan ka daahfuraynaa puntland meeshii ugu horraysay oo ah ama ugu weyn magaalada ugu weyn oo ah boosaaso taargetka lagu talagalana ugu tirada badan dadkaas oo loo samayn doono ayna samayn doonto hay-adda sundus afur joogto ah inta maalmaha soonka uu socdo loona sameeyey hab horumarsan oo nidaamsan oo la ilaaliyey caafimaadka cuntada dadka la siinayo duqa degmada boosaaso yaasiin mire iyo guddoomiyaha gobolka bari dhaktar yuusuf maxamed wacays dhado ayaa soo dhoweeyey mashruucani waxayna tilmaameen in aad loogu baahnaa maadaama dhibaato badan ay dadku ka soo gaartay abaarihii ku dhuftay deegaanada puntland axmed cilmi cismaan axmed karaash wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga puntland ayaa gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ee aad mooddo hadda waa wax soo bilaabmayo noogu horreeyey tiro noocaasa oo la afuriyo dad masaakiinah aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waad mahadsantihiin waxa ilaahayna waa idka abaalmarinayaa shiikhaa sheegay maxay tay ajarka iyo xasanaadka aylaada qof markii la afuriyo ee ka badanna iskabadaa waad mahadsantihiin waxaan kale oo u sheegayaa qoladan qura maaha sidii shiikhu sheegay sheekh axmed ilaahay baa waxna siiyey waa laysku keen eegayaa hay-ada ma sugayno hay-adaha waxa ka balaysan maxay tay tujaarteenna ama business dadka businesska haysta oo isu tagtaga baa ka xataa balaysnaan doona marka waxaan rajaynayaa in lagu dayan doono oo cid waliba maxay tay ay afurin doonto dadka masaakiinta ee baahan haddaba intaasi kadib waxaa noo suurto gashay inaan la hadalno mid ka mid a dadkii ka faa'iidaysanaya afurintaasi boosaaso loogu sameeyey waxaan u arkaa maasha allah waxa weeye ilaahay baa mahadi ka sugan tahay afur wanaagsan baana la siiyaa sida dadka muxuu ahaaye taajiriintaas ay wax u bixiyaan oo lacagta haysta alxamdulilahi rabbialcaalamiin waxaweye aad bay niyadoodu fadhidaa dad waxaweye masaakiin aanu nahay barakacyaala xaaladayaduna waa alxamdulilah aad baanu hayadda ugu mahad celinaynaa waa mahadsantiin si kastaba haatee mashruucani afurinta ah ee dadka sooman waxaa ka faa'iidaysan doona dad ka badan hal malyan oo qof oo ku nool dhammaan deegaanada soomaalida oo ay degto yuusuf maxamuud v o e boosaaso
haatana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah qhasiidooyinka nebi ammaanka ah ee bisha barakaysan ee ramadaanka aanu dhegaystayaasha ugu talagalnay
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشان رمضان براريو بروقتينو سيدايو بشان رمضان براريو بروقتينو سيدايو بروقتينو سيدايو خيرات بدن باكب بحي ayaan kocduu ku bego gabogo gabogo sadoo habben yiri marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan ويا مرحبا بك يا رمضان صدقك باري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا صدقك باري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا روحي بوعشيك صباحا ملك ايه با وقاضي ayaan ku qofku ku bego kabogo kabogo sadoo habbaylin marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan waya marxaba bika ya ramadaan tobanka hore waa bisharo naxariis la baaxa weyniyo tobanka hore waa bisharo naxariis labaaxa weyniyo naxariis labaaxa weyniyo bishaani raxmaday la bilataa cayaanku qofku ku bego kabogo kabogo fursadoo habayleen marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan wayaa marxabaa bika ya ramadaan tobanka dhexa ee bartamahana dunuubteenii badnaydba tobanka dhexa ee bartamahana dunuubteenii badnaydba dunuubtanii badnaydba boqor naga saamaxaaye ayaanku qofku ku bego kabogo kabogo fursadoo habaylin مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان tobanka dambe waa badbaadada balad iyo bololka nareed tobanka dambe waa badbaadada balad iyo bololka nareed balad iyo bololka nareed bayaan aan uga xorowne ayaanku qofku ku bego kabogo kabogo sadoo habaylin marxab marxab ya ramadaan marxab marxab ya ramadaan waya marxaba bika ya ramadaan waxaad la baxdaa adduunyada dhib iyo baaska xijabo waxaad la baxdaa adduunyada dhib iyo baaska xijabo dhib iyo baaska xijabo berina kasii horreeye habaalmeeni ruuca baahane ka bogo wax sii dhiiga meydka aakhiro مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان أبو بركة بورة ذهبت هدوه كبحضة مدنانو أبو بركة بورة ذهبت هدوه كبحضة مدنانو هدوه كبحضة مدنانو حباش بركو مرعي حبال مالي روح حبهاني كبوغو وسيدي بيت كاثر مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
marxab marxab yaa ramadaan qasiidadaasi waxay ka mid ahayd qasiidada aanu kugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a washington waxaad haatana kusoo dhowaataan ciyaaraha waxaa soo jeedinaya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha ciyaaryahan antony marsial oo weerarka kaga ciyaara kooxda kubadda cagta manchester united ayaa la sheegay in kooxda uu sii joogi doono xilli ciyaareedka soo socda arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar sheegayay inaanu ku qanacsanayn macalin jose murino lagana yaabo in ciyaaryahankan la iibiyo si kastaba wakiilka ciyaaryahankan warbaahinta la hadlay ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahankani aanu meelna u socon wakiilka ciyaaryahankan filip lembole ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inaanu wax damaca ciyaaryahanka kaga jirin inuu kooxda ka tago marshaal waxa uu haystaa laba sano oo dheeri ah qandaraaskiisa kooxda manchester mana jirto sabab uu ku tago haddii guddoomiyaha kooxda united uu isoo waco uu ii sheego in ciyaaryahankan uu doonayo inuu iibiyo markaa kadib waynu ka hadli karnaa arrintan ayuu yidhi wakiilka ciyaaryahan antony marsial xidigan ayaa ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan ee kooxda united inkastoo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay uu ahaa mid aad u adag dhinaca kalena haddii aynu eegno wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda kooxda liverpool ayaa la sheegay in ay heshiis la gashay ciyaaryahan maxamed saalax oo ka tirsan kooxda rooma ee dalka talyaaniga una dhashay dalka masar ciyaaryahankan ayaa waxa ay kooxda liverpool iminka isku dayeysaa in ay heshiis la gaarto kooxdiisa maadaama heshiiska ay la gashay iminka ciyaaryahanka uu yahay midka shakhsiga ah ee ku saabsan mushaarkiisa kooxda roomaha ayaa la sheegay inay doonayso afartan milyan oo gelin ciyaaryahankan inay ku iibiso halka kooxda liverpoolna ay soo bandhigtay markii ugu horreysay siddeedabaatan milyan oo geni oo laga diiday si kastaba wararku waxay sheegayaan inay u badan tahay in labada koox ay isku raacaan ilaa soddon iyo shan milyan oo geni taasi oo noqon doonta lacagtii ugu badneed ee abid kooxda liverpool ay ciyaaryahan ku soo iibsato ugu dambayntiina kooxda yuventus ayaa heshiis waxa ay la gaartay ciyaaryahanka goolhayaha ah ee kooxda arsenal jesni kaasi oo sanadkan amaah kula joogay kooxda rooma ee dalka talyaaniga heshiiskan ayaa la sheegay inuu ku kici doona lix iyo toban milyan oo yuuro waxaana ciyaaryahankan uu ku biirayaa naadiga difaacanaysa horyaalka seeri ala dalka talyaaniga si kastaba xidigan ayaa la rumaysan yahay in sanadka soo socda uu kursiga keedka ku jiri doono maadaama goolhayaha kooxda yuventus buffon uu sheegay in hal sano oo kale uu u harsan yahay islamarkaana ciyaaraha uu ka fadhiisan doono kadib koobka adduunka ee sanadka ka dhacaya dalka ruushka xubintii cayaarahana waa naga
waxaad dhegeysteen ciyaaraha waxaa soo jeedinaya axmed cali sheekh jacfar kukaaye waxaan ku guda jiraa tobankii beri oo ugu horreeyay bisha barakeysan ee ramadaan tobankii dhexaan hadda gelaynaa marka bal ka waran adiga
daanduraya horta aniga cabsiyaan qabay markii ramadaanka uu bilaabanayay waxaan islahaa saacado intii aan aniga aqiinay ama aan hore usoo soomi jiray ka badan in la soomaayo ayaa halkan laygu sheegay tusaale ahaan markaan saddex iyo toban saacadood oo wax dhiman ama ugu badnaan saddex iyo toban saac soomi jirnay wadamadii aan ka imid halkan waxaa la ii sheegay in ku dhowaad todoba iyo toban saac la soomayo mararka qaarna ay ka badan tahayba laakiin hadda meel fiican weliba ay kusoo beegantay oo todoba iyo toban saac ku dhowaad lix iyo toban saac iyo googo la soomayo marka cabsidii aan qabay dabcan meesha way ka baxday oo wadanku waa iska qabow yahay inkastoo magaalada markaad joogto aadan dareemeynin wadamada hadda matalan islaamka oo kale intaan soo maray suudaan iyo yeman iyo imaaraadka iyo qatar iyo soomaaliya iyo waxaasoo dhan wadamada carabta u badan waad dareemeysaa iyo sacuudigaba waad dareemeysaa maya in bil barakaysan oo ramadaan lagu jiro waad dareemeysaa dadkii hore inaad ka dareemeysaa magaaladaad ka dareemeysaa habeenkii shaqaynaysaa magaalada maalinta gelinka hore waa waa la fasaxan yahay shaqooyinka waa inta badan waa laga fasaxan yahay tobanka dambe ramadaan marka la galo waxaaba laga yaabaa in dadka ay fasax wada qaataan marka halkan laakiin ma jiro ma dareemeysid markaad gurigaaga ka tagto ama intaad istaqiineen oo ad isla soo manaydeen aad ka tagto waxaad gelaysaa magaalo aananba lala socon oo waxaas aan laga warhaynin
markaad leedahay ma dareemaysa laakiin afurkii isla wada mid waay waxa waaye sambuuski al cunaa bijiya al cunaa
aad iyo aad aad iyo aad laakiin daandurey wax badan baa ka bedelan haddii afurkii uu isku mid yahay wax badan baa ka bedelan sidaan hore u sheegayba soomaaliya markaan joognay ama wadamada kaleo hadda aan ka dhawaajiyo carabta aan joogay afurka waa meelaha ugu badan oo dadka ay ku kulmaan ugu yaraan intaan xasuusto shan ruux ka yar lama afurin weli meel banaanaha la xirinayaabariiska soo geliya hilibka soo geliya burgaraafadwadamada carabtoo kale weliba si oo aad dad aad u badanaa wada afuro suudaan oo kale marka la joogo wadooyinkaaba lagu afuraaba qof allaal qofka jidka maraya wuu soo leexdaa wadamadan kale ee sacuudiga iyo yeman iyo masaajidada afurka la keenaaha lagu wada afuraa xataa soomaaliya marka la joogo qoyskao dhan baa isku yimaado oo halkaasa lagu wada afuraa laakiin halkan keligaaha saxan is hordhigayo laakiin hadda wasalaamu calaykum lafteeda eh, is-abaabul unbay rabtaa maahee beero lagu nasto oo qurux badanaa dhulkan ku yaala cuntada waa la qaadan karaa Aad.
waa lasu imaan karaa waa aad iyo lasla aad afuri karaa laakiin waa sax Eh, laak- bilcaamanka waxaa la dhihi karaa xagga noogu kariya
waa runtaa daanduray laakiin mushkiladda ugu weyn waxay tahay iskuma beegno waqtigii matalan waxaa laga yaabaa adiga xilliga afurkaba inaad shaqo ku qoran taho aad shaqaynayso Eh, aniga waxaa laga yaabaa afurkii oo wax yar dhiman inaan shaqada ka rawxo qof baa laga yaabaa eh, markuu afurka af ka qaadaba inuu shaqada soo gelayo Marka waataan hore u labada- sheegayo wadamadaas islaamka oo kale waa- waa waa lagu xisaabtamaa waqtiga afurka oo kale ka horaa shaqada laga soo baxaa maalintii o dhan inay iska eh, waxaa laga yaabaa fasax tahay oo qofkii uu nasanaya marka waxaa leedahay waxaa badan dadka eh, dhahaya labadan xabee timira iyo dhaladan biyaa jeebkaa noogu jiraa jeebka waa- waa- waa- waa aragtayba markaad shaqada ku qoran tahay maalin afur ay kugu soo beegmayso boorsadaada yaraad kusoo qaadataa dhowr xaboo moosa iyo dhowr xaboo timira
waa tahay rabadaan kariim ayaan idin leenahay haatana qasiidadan rabadaanka ku soo dhowaada
qasiidadaasi rabbanaa rabbanaa ayaanu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana si wada jir ah ugu luuqaynayay allahu naxariistay xaliima muuse milano iyo baafo intaynu idaacadda soo socoto ku kulmayno aniga iyo daanduray iyo sandheeraba waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
ما تيجي